بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد أما بعد جزاك الله خير staf walaal insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan ka hadlo arimaha xajka arimaha xajku way furmadeen alxamdu lilah wixii sanadii hore aynagu reebeenna way qaadeen oo hadda hataa boqol jirkii wuu xajin karaa waxaa dhib malaha sanadkuma xirno arimaha kale ee ijraa-aadka iyo lacagahana insha allahu tacaala heemadaha waxa lacagaha ziyaadanayna lacagta faraha badan waxaynayso waan ogaan doonaa ayadana oo ay soo sheegi doonaan biidn illaahi baari hadda waxaa weeye laakiin waxa aan rabo inaan u sheego dadka xujayda e ninka ilaahay xajka uu qora niyadiisa ay ku jirto raba inuu xajiyo waa inuu soo dadaalo oo degdeg uu ku imaado shirkaduu raaci laha uu la soo xiriiro xafiisyaha waa furan yihiin xafiisihii xajka waa furnay alxamdulilah hadda toos bay u furan yihiin xafiiska gaaris iyo xafiisal arkaba waxaa weeya xafiiska kolkii xujayda baasboorahooda waa in ijraa-aadkoodaa bilaabaynaa laakiin dhibaatada jirta waxaa weeye way isbedeleen arimihii oo dhan isbedelkana waxaa wey lacagaha xaajiga laga qaado waa in wakti dheer lasii diro oo bangiga lagu sii diro oo bangi dibadda ku yaala ay marto lacagta ayada la baaro marka dambe sacuudi haddana lagu soo shubo markaa ka dambe fiisada ruuxii yay soo qori kartaa oo fiisada la siin karaa sidaa awadeeda dadka hadday daahaan waxaa laga yaabaa dad fara badan inay laga tago oo lacagihii dirmadoodii iyo wakhtigii laisku heli waayo sidaa aawadeeda waa inay xujaydu ay soo degdegsadaan si degdeg waa inay ku imaadaan baasabooryahoodii si degdeg ay ku hagaajistaan ijraa-aadkoodii ay guda galaan sida ugu degdeg badan lacagahoodii wixii ay la bixi lahaayeen ay la baxaan ilaan kolkay heymadaha imaadaan baa loo sheegi doonaa qarashka waxa uu yahay laakiin ruuxa wixii waxaan laga haynin lama sii diri kara arrimihiisa waxaan idin leeyahay lacagihii laiska geyn jiray ma jiraan waa in sistamka lagu diro waa inay dibadda marta waa inay markaa bangi riyaad oo sacuudi waa inay ku dhacdo markaa ka dambe waa inay lacagta iyada ahayd ay sarifmato markaa ka dambe waa inay fiisada ay furmato kolka wax fara badan baa jiraayo oo isku xerxeran waxba hamoodina sidii hore iyo nidaamkii hore inay tahay arinta waa inay xujayadu ay soo degdegsadaan hadda shirkadaha waxay bilaabeen xafiisihii in la furo waa in maartay muxuu ahaayey maartay wixii la dhan registration la mara waa inay maartay muxuu ah ijraa-aadka iyo wixii o dhan ba laisku hagaajisto marka biidni illaahi ilbaari cadadihii wakhtiga hore la yareeyeyna hadda waa la furay oo way fara badan yihiin kolka insha allahu tacaala waa in lasoo degdegsado xujayda ha soo degdegsadaan intaasaan igu boorini intaasaan idin leeyahay xujayow soo degdegsada sidan hadda uu ila jooga wariyaha waxaan fadhiyaa xafiiska xajka ee gaaris maartay shirkatu zamzam lilxaji walcumra kolka waxaa inagu boorinayaa xujayda waa inay soo degsegsadaan